tartankun baloonigu lugtay oo lunqobdi kooxo ku dareera galmudug gaar ahaana lama kooxood oo ku shal dareerta puntland iyo galmudug waana la kaxoojiyay nabadya laha ka gebagabaay magaalada gaalkacya tartankun ayoo haqabanqaabeen dhalinyarada gobolka iyo ujeedjeehay isdhexgalka dhalinyarada iyo adkaayowka nabadda wayna taageerayo ku helaayeen hay-ado ku shaqeeya nabadda soomaaliya kulanka faynalkahay iyo wada dheelin lama kooxood oo ku shal dareera puntland iyo galmudug yowaybah ku qayb galay maamulka degmada gaalkacya ururada balooniga lugta ee lamada maamul iyo mas-uuliyiinta hay-ado tartankun taageere qaar ku mida dhalinyaradaha ku qayb galay tartankun lagu xoojiyay isdhexgalka dhalinyarada iyo adkaayowka nabadiya sheegay in yatang muujasa nabad ku wada nooladowka dhalinyarada gobolka waa dad labada dhinan ka soo jeeda ayaga dhan xamaasad banooniga haysa qof mataqaanaa dhibaata ku jirta ayagana isdhexgal walaalnimo baa ka dhexaysa marka banooniga isdhexgalka ugu fiican oo nabadda looga shaqayn karo wey maamulada galmudug iyo puntland haddii kulamadan hadda maantay fariin meeshan waxaa ka baxaysa in degmada gaalkacyo gobolka mudug inay nabaddii diyaar u yihiin
in la helo dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay ka yihiin bulshada soomaaliyeed boqolkii toddobaatan iyo shan ee xirfadaha ama waxa lagu shaqaysto ama shaqooyinkuna yar yihiin waxay u baahan yihiin waxay ku madadaashaan sidoo kalete jiilka soo kacaya wuxuu u baahan yahay wax uu ka shaqeeyo shaqadooda marka maadaama aysan wada haysan shaqo ku filan oo subcii loo dareero waxaa lagu qasban yahay sboortiska noocaani wuxuu fududay doonaa in dhallinyaradu isku bartaan isdhex galaan meeshana ay ka baxda qabyaaladda iyo cunsuriyeynta gudoomiyaga gobolka mudug faysal sheekh cali iyo weyba isu bogaadiyey tartanku waynu sheegay in la badiyi doono kulammada isdhexgalka bulshada ee ciyaartaasi waxa ay ka soo baxeen kooxo tartan isreerreeb ah bay ka soo baxeen labadooda finaal u soo baxay waxay ahaayeen tartamadaasi kuwo lagu xoojinayay nabadda oo qayb ka qaadanayay nabaddhiska maamullada labada dhinac waxaan ku bogaadinayaa hay-adihii hawshaan soo qabtay oo b s a iyo hadii ay ku waran yahay c b d waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamullada ciyaaraha ee gobollada labada dhinac waa u mahadcelinayaa iyo dhallinyarada ciyaaraha degmooyinka iyo gobollada cid walboo qayb ka soo noqotay waa u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ciyaaruhu waxa weeye waa isdhexgal ciyaaruhu waa nabad ciyaaruhu waa farxad ciyaaruhu waxaa weeye haddii ilaahay kuu roonyaa rajada keliya oo nabadda haatan muuqata oo dhallinyaradu aysan qolo kale lahayn oo kubaddaasi ay waxa weeye ay wada maaragtay wada ciyaaraan hiwaayaddooduna ay tahay waxaan rajaynayaa wax badan inay nabadda ka tarto in barnaamijyadan oo kale oo isdhexgalka ama kubada ha ahaadeen ama ciyaaro faneedya ha ahaadeen ama ciyaaro dhaqameedya ha ahaadeen in bulshadu isdhex gasho oo sidaa hadda isugu dhex jirta si ka xoog badan ay isu dhex gashana waa rajaynaya insha allahu tacaala kulankun tartan ciyaareedka haya weyba usoo muujiyay isdhexgalka dhalinyarada iyo ini dadka gobolka mudugsi nabad e kuwada nooladaan saasaa townayo isku ilaaliyaan walyaabo shal dheerayow oyo qabyaaladiya ku mid ata